wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay ka daafurtay cilmi baarista abuurka beeraha iyadoona lagu soo bandhigay abuurka habboon ay tahay in beeraleedu ay isticmaalaan waxaana daafurka cilmibaarista kasoo qaybgalay mas-uuliyiinka ka socotay wasaaradaha beeraha ee dowlad goboleedyada dalka qaarkood agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya rofesor maxamuud maxamed maxamuud oo shirkan daafuray ayaa faahfaahin ka bixiyey cilmi baarisan waxaan aada uga mahad celinaynaa yacni garashada iyo gacansiinta inaan helno yacni abuur wax ku ool ah si aan beeralaydana ugu helno abuur wax soo saarkooda kordhiya waxaan aada ugu faraxsanahay yacni inaan u wada joogno dhulkii beerahoo dhan madaxdeedii inay joogto si aan uwada bilowno waayo waayani waxaad moodaa halkaas inay nooga dhammaan kala socodkii iyo kala maqnaashadii waayo marka aan agaasimayaashii wada joogno isla bilowno yacni taladiina marka waxqabadka ayaga xaggooda uu aadaya hadhowte waxaa imaanaa marka waxay ogyihiin oy bilowgoodii ka soo shaqeeyeen ka soo doodeen meeshuu u socday meeshuu ku dhammaanaya waxa lagu wadaa sida loo wadaa intabay ogyihiin taasna waxay noo keenaysaa inaan horumar fiican ka gaarno sidii maaragtay wada shaqaynteennii isku xirnaanteenii iyo muxuu ahay sida aan yacni muxuu ahay ugu adeegayno beeralaydeenni soomaaliyeed marka aadan waxaan ugaga mahad celinayaa yacni hay-adahana saboortageli ha noqdo bangiga horumarinta africa ha noqdo f o iyo hay-adaha kaleeto qolaba dhan ay ka soo gashay one way or another yacni siday qolo kastaba dhan ay nooga saboortagaraysay waa uga mahad celinaynaa annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano marka sida maaragtay agaasimaha hirshabeelle u sheegay yacni shirkan waxaan rabnaa inuu mid miro dhalan noqdo mid wakhti leh oo la cayimo wakhtiguu bilaabanayo siduu u bilaabanayo meeshuu ka bilaabanayo oo yacni matalan hadda intaan furno u sabcino haddana ay wakhti qaadata in la sugo in maaragtay muxuu ahay qaybtaas aan aada uga doodno waayo shirkan waxaa loogu fadhiyaa habkii lagu shaqay lahaa iyo wixii la raaci lahaay inay shirkan ka soo baxaan
wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay waday qorshayaal lagu horumarinayo wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed